martay ayay ka dhigan tahay wa taksiir istifaamku waxaa laga yaabaa taksiir inuu kusoo arooro wax la badinayo istifaam waa wax la badinayo waa ka qowli abilcalaa almacari abilcalaa almacari ninkii la odhan jiray ayaa gabaygan tiriyey kolkaa taksiir buu gabaygan istifaamkiisu uga jeedaa
صاحي هذه قبورنا تملأ الرحب فأين القبور من عهد عادين ninkani fa- falsafada ayuu aada ugu dheerayn jiray nin aad falsafada u yaqaana buu ahaa wuxuu leeyahay saaxi saaxiibkayow kelmadda saaxi'a waa kelmad qiyaaska garab marsan xagga naxwaha markaynu eegno iyo baabka tarkiimka tarkhiimka saaxi yaa saaxi saaxiibkayow haadihi tani qubuurunaa waa qubuurtayadii tani waa qubuurteennii buu yidhi bal kaalaya qubuuraheennii tagnee buu yidhi bal hargeyse keliya ku xisaabtan hadda haadihi qubuurunaa tani waa qubuurteennii buu yidhi tamlow waxay buuxinaysaa arraxba dhulkii waasaca ahaa dhulkii meel alla meel qubuurtii laga kala maro ayaa lala-yahay buu yidhi fayna alqubuuru mee qubuurihii min cahdi caadin ree caad bal ha laga soo bilaabe e mee qubuurahoogii buu yidhi qubuurihii ree caad waa ninkii odhan jiray alla badanaa buu yidhi lux- laxdi amaa luxud badanaa buu yidhi qoslaya maxaa dhulka luxud qoslaya ku yaalla buu yidhi luxudkani muxuu ku qoslayaa min tazaxum aladbaad wuxuu leeyahay dhulkani meel far la saaraaba ma jirto waa falsafadiisii ilaa nin baa horteen lagu aasay buu leeyahay ummadihii hore meeshii lagu aasay unbaa qabrinimadii ka tegaysa oo imika degaynaa buu leeyahay kolkaa luxudkan qoslaya ee ku qoslaya tazaxum aladbaad waxa weeye waxaa laga yaabaa halkan in lagu aasay ninkii afjaru ahli zamaanihi waktigii uu noolaa ninkii ugu dembiga badnaa in halkan lagu aasaa laga yaabaa qabrigii markuu baaba'o ayaa haddana halkii laftarkeegii lagu aasayaa buu leeyahay wakti kale dadkii noolaa ninkii ugu acbadsanaa ee ugu caabidsanaa ee ugu allakabaqa badnaa ayaa bartii lagu aasaya lixudkan yari muxuu kulmiyey buu kolkaa leeyahay faajir iyo saalix buu kulmiyey saalix iyo taalix buu kulmiyey wuuba qoslaya labada nin ee meesha ku wada jira ayuu lixudkani ku qoslayaa buu qabaa kolkaa ninkani nin falsafad badan buu ahaa wuxuu leeyahay qubuurihii ree caad bal ha aan aragno iyo ummadihii hore waayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam aniga qiyaamada waa nala soo dir aniga waa laysoo dira aniga qiyaamada noocaas oo kale isku ah dee waxba aakhi- waa adduunka gebagabadiisii baa nebiga lasoo diray calayhi salaatu wasalaam adduunyadu inaynaan gelanayn bay soo dhisnayde intay soo dhisnayd ummad baa ku noolayde ummaddaasi wayna geeriyoon jirtay ee la aasi jiraye ummado idil baa mar la rogi jiraye me waad yaabaysaaba
صاحي هذه قبورنا تملأ الرحب فأين القبور من عهد عادين
halkaasi waa aqraaldii uu u baxayey istifaamku imikana wuxuu doonayaa tadbiiq yar inuu inoo sameeyo maadaa yuraadu maxaa looga jeedaa bilistifaami istifaamka maxaa looga jeedaa fii maa yelii waxa soo socda bal hadda istifaamka ereyada soo socda adigu taqriiri buu kuleeyahay waxa looga jeedo wuxuu yidhi
ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون الراح
qasiidadan waxaa lahaa ninkii la odhan jiray jariir ibnu cabdillaah wuxuuna u tirinayey umowiyiintu u tirinayey sidaad garanayso qasiidadan laguma farxin madlaca uu ka bilaabay atasxu am fu'aaduka hayru saaxin buu ka bilaabayoo waa laga aamusay waa laga xanaaqayba atasxu am fu'aaduka hayru saaxin ar ma soo miirsateen buu yidhi markaad dee zubayriyiintii ka adkaateen ma miirsateen am fu'aaduka hayru saaxin mise weli weli wadnahaagii iyo qalbigaagii ma soo miirsanin miyirsigu waa wax maqnaa soo maaha inoo besdii ahaa waa tafaa'ul xun weeyaan cid buu ammaan islahaayo beytkaa markuu ku bilaabay waa laga jeedsaday laakiin gabaygiisii waxa soo jiitay nimankii dhegaysanayuu ku ammaanayey beytkan beytkaasaa soo jiitay beytkaa markay marayaan jariir binu cabdillaahi waxaa loo dalbay boqol halaad oo wada riman baa loo dalbay sideed addoon oo ilaaliyana waa loo dalbay waxaa la yidhi arninka kol hadduu beytkaaba yidhi markuu beytkaa yidhi alastum khayra man rakiba almataaya waxaa loogu jawaabay nacam kunna muxuu yidhi wuxuu yidhi waanu ahayn wamaa zilna walaa nazaal bay yidhahdeen horay waanu u ahaan jirnay arrinka aad sheegayso kamaanaana zuulin buu yidhi ilaa imikan weligayana haddaanu umowiyiinta nahay ka zuuli mayno kunna wamaa zilna walaa nazaal waanu ahayn weligayaba ummadda nimanka ugu khayrka badan baanu ahayn buu leey kolkaa xataa haashimiyiintii baa laga fadilayaa ma arkaysa waad aragtay haashimiyiintii baa laga fadilayaa raggii cajiibka ahaa xataa raggii nebiga ka ka beermay calayhi salaatu wasalaam raggii baa laga fadilaya may zaynulcaabidiin so goobta ma joogin alastum war miyaydaan ahayn khayra man rakiba almadaaya gaadiid cidda fuusha cidda ugu khayrka badan cid gaadiid fuusha cidda ugu qaalisan maydaan ahaan jirin wa anda alcaalamiin caalamkao dhan ragga ugu deeqsisan maydaan ahayn butuuna raaxin xagga calaa casha beerkeega buu leeyahay niman wax bixiyana nimanka ugu deeqsisan miyaydaan ahaan jirin haddaba alastum markaynu eegno istifaamkaasi wuxuu noqonayaa litaqriir taqriir weeyaan maqaamkana maqaam- maqaamulmadxiya
أنال هو أيامنا تذهب ونلعب والموت لا يلعب
analhu miyaynu ciyaaraynaa wa ayaamunaa maalmihii aynu noolayna tadhabu hadaa iska tegaysaa miyaynu ciyaarnaa maalmihiina iyagoo tegaya wanalcabu maynu ciyaaraynaa walmowtu laa yalcabu mowtku ma ciyaaraye geeridii kaama ciyaaraysee la soco adigu haddaad ciyaaraysid geeridii way kugu soo maqan tahay marley way kugu soo maqan tahay
أنال هو أيامنا تذهب ونلعب والموت لا يلعب analhu miyaynu ciyaaraynaa aynu lahwi ku jiraynaa lahwi istifaamka noocaas oo kale ihi waa tahakum jees jees weeyaan jees jees saasuu keenani qoraya waa inkaar halkaa uu jees jeesku leeyahay ha ka dhegaysanin sow taqriirka yar i- ijaabada sow ma odhanin jees jees sow ma odhan ha saasi waa saxdii jees jees baanu fahmay inuu yidhi ka war waa nahyi weeyaan wuxuu diidan yahay ninkani wuxuu iska nehiyayaa ama uu diidan yahay ciyaarta maadaamoo geeridii ayna kaa maqnaanaynin ama ayna kaa ciyaaraynin wuxuu diidayaa inuu isagu ciyaaro ama iyagu ay ciyaaraan analhu miyaynu ciyaaraynaa inaynu ciyaarno maahe eh wa ayaamuna tadhabu hadda maalmahaynina ay tegayaan wanalcabu maynu ciyaaraynaa walmowtu laa yalcabu mowtku ma ciyaaraye
متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم
mataa yablugu lbunyaan dhismuhu goormuu gaadhayaa yowman maalin uun tamaamahu dhammaystirankiisa gurigan ad dhisaysaa goormuu dhammaystirmi idaa kunta tabniihi markaad adigu dhisaysid wagayruka yahdimu adiga kayrkaana uu duminayo haddaad guriga adna dhisaysid kayrkaana uu duminayo goormuu dhammaystirmi miyuu dhammaystirmiba kaasi ma dhammaystirmayo weeyaan waanu garanaynaa istifaamka noocan oo kale ihi waa inkaari weeyaan inkaari weeyaan wuu inkirsan yahay oo marnaba waxaan dhacaynin weeyaan mataa yabluqu lbunyaan goorma ayuu gaadhayaa buu ku leeyahay dhismuhu yowman maalin un tamaamahu dhammaystirankiisa idaa kunta tabniihi markaad adigu binaynaysid ama aad dhisaysid wagayruka yahdimu adiga kayrkaana uu duminayo ibnulqayim qasiidadiisii miimiyada ahayd ee asxaabta uu ku ammaanayey markii uu bilaabay waxaan filayaa halkaa uu wagayruka ka leeyahay inuu wadulcarshi odhan jiray isagu intaas uu bedeli jiray متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وذو العرش يهدمه وقصيدو ميمياء oo asxaabta runtii uu aad si cajiiba welibana ood la yaabaysid wuxuu ka bilaabay sala ee, wuxuu ka bilaabi jiray mar alla markay cada idaa talacat shamsu nahaari gabay buu odhan jiray fa inahaa amaaratu tasliimii calaykum fasallimuu mar alla markaad aragtiin cadeed soo baxaysaba buu yidhi cadeedaasi waa calaamadii inaan idin salaamaya ama salaantaydii bay sidataaye asxaabtii iga qaada salaanta buu yidhi halkaasuu ka bilaabaya gabaygiisa gabay dheer weeyaan waa kii kolka dambena uu dee xataa raggan asxaabta wax ka sheegaya uu la hadlayey wa-aadka walowlaa humu ma kana fi lardi muslimun walowlaa humu kanat dalaaman biahliha walakin humu fiha walakin humu fiha buduurun waanjumun walowlaa humu kanat tamiidu biahliha walakin humu fiha rawaasin waawtaadin gabay dheer buu ahaa halkaa wadulcarshi inuu odhan jiray baan filayaa waa hayruka halkuu inaga yidhi mataa yabluqu lbunyaan goorma ayuu dhismuhu gaadhaya yowman maalin uun tamaamahu dhammaystirankiisa idaa kunta tabniihi markaad adigu dhisaysid wagayruka yahdimu adiga kayrkaana uu duminayo beytkani sidiisaba waa beyt gaar ah laakiin waxaanan garanaynin beytkaa ibnulqayim inuu horreeyey iyo beytkani inuu horreeyey labadaa nin midkii kale horreeyey ayaanan garanaynin kolba ka horreeyeyna waxaa la xukumayaa ka dambe inuu sariiqo sameeyuu ka hore ku sameeyey ayaa la xukumayaa sariiqaduna waa baab gaara mataa yabluq
فعلى ما يلتمس العدو مساءة من بعد ما عرف الخلائق شاني فعلى ما يلتمس العدو محو عدو كضلبيا مساءتي أنيق حمانتيدا من بعد ما عرف الخلائق مخلوق أردن انتو برتي كذب شأني أنيق شأني قيقا شاني وشأني مخلوق أردن أيا شأني قيقا يا أخلاق ذي يقاني ننكن عدو قيقيه محو مساءتي ذا كضلبيا مخلوق أردن بأي يقاني دي نين عدو ولي بكريين أنا نحين ودركتا haddaba mataa yablo fa calaama yaltamis kolkuu leeyahay calaamadaasi calaadu soo xaraf jaar ma ahaan jirin maadu soo istifaamiye ma ahayn shalay maynaan maa istifaamiyaa soo marin qaacidaa jirta haddaad doontiin maxamed ibnu maalik dib ugu noqda kitaabkiisa matnigiisu ku qoran yahay xarafka jaar haddii ismi loo idaafeeyo xarafka jaar ma doona ismulistifaamka ama shay kastoo aadaatulistifaamaba iska soo qaado maadi istifaamiyadahayd haddii aad u idaafaysid ismi alifkeega waanad sheegi kartaa waanad xadfi kartaa haddaad laakiin xaraf jaar dusha ka gelisid maada waxa waajiba in alifka la xadfo iminka maa saw ma ahayn calaa markii la geliyo calaa ma un baynu odhanaynaa calaa ma ma'da maxaynu ka xadafnay kolkaa maabay iska ahayd oo alifkii baynu ka xadafnay saw maa ma ahayn haddaad laam gelisa laamkii laam- laamkii xarafka jaar ahaa haddaad gelisa muxuu noqon lima kolkaaynu lima leenahay limadaasi waa maadii aynu shalay soo baranay istifaamiyada ahayd oo laakiin laam xaraf jaara la geliyey waxa laga xadfiyey kolkaa alifkii cama yatasaa'aluun cama waa maadii oo can baynu gelinay markaasaa cama la yidhi bima yarjicu almursaluun bima waa maadii aynu shalay soo baranoo ba baynu gelinay xaraf jaar ah mar kastoo maada istifaamiyada ah xaraf jaar uu dusha ka galo alifka ayaa laga xadfaa mar kastoo waxa dusha ka galay uu ismi noqdo mudaafana dulwajayn buu noqdaayo waana la sheegi karaa waana la xadfi karaa فعلى ما يلتمس العدو مساءته من بعد ما عرف الخلائق شاني facalaama maxayba yaltamisu ayuu ka raadinayaa alcaduwu cadowgu masaa'atii xumaantayda من بعد ما عرف intuu gartay kadib alkhalaa'iqu khalaa'iqdu intay garteen sha'ni aniga sha'nigayga halkaa haddaba waad aragtaa istifaam baa yaalla waa tacajub mar laba ku guulaysan maayo cadowgaasi ayuu leeyahay inuu aniga dhibaatay soo gaadiyo makhluuq oo dhan baaba yaqaana buu leeyahay dee saasuu taagan yahay
وكيف أخاف الفقر أو أحرم الغنى والرأي أمير المؤمنين جميلون
وكيف أخاف الفقر سيبان فقري أو قبقيا أو أحرم الغنى سيبا قنيني مليقه وشنيا والرأي أمير المؤمنين مؤمنين تأمير كوغر رأي قوغنا جميل كي يهمد جميل وقروح بغن وكيف أخاف الفقر أكا وكيف أخاف الفقر وكليه والنفي أو استفهام كاسي النفي بالو قد شيدايو بمعنى ما أخاف الفقر فقر كبقي مايو وما أحرم الغنى قنيني من اللي قهو جن مايو انت أميرك مؤمنين ترأيك ونقب وفي عيني سعيك رقنطاي
وهل نافعي أن ترفع الحجب بيننا ودون الذي أملت منك حجابون وهل نافعي وحميو إيه تريا أن ترفع الحجب حجاب كاين الرفعيو بيننا إنك ينور حيا warmiyu in yanfaca yaabuu yidhi xijaabkan inoo dhexeeya haddii la rafciyo xijaabkan dhexdeenna yaalla haddii la rafciyo oo xijaabka inoo dhexeeya meesha laga saaro xijaabkaa la rafciyey wax ma ii tari waduuna aladii kii sokadiisana waxaa ahaaday amaltu minka aan kaa doonayay xijaaban xijaab baahidaydii iyo adigana xijaab baa idin kala dhexeeya baahidii aan kaa rabay iyo adiga xijaab wuxuu leeyahay haddaad aniga ii qosashid ood laakiin baahidayda ii fulin weydid taasi miyay anfacaysaa waa maya alla waxay ka anfacaysaa ma jirto wa hal naafici waa nafyi haddaba waa maya oo wax alla waxay ka anfacaysaaba ma jirto wa hal naafici miyuu yanfacayaa an turfaca alxujbu xijaabka in la rafciyo baynanaa dhexdeenna saaran waduuna aladii kii sokadiisana uu ahaaday amaltu minkaan kaa idi diilanaya xijaaban xijaab
أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر adaacuunii way i dayaceen wa aya fatan alla ilaha inan ayay adaacu dayaceen liyowmi kariihatin maalin dhibaata uu jiro ayay dayaceen iyo wasadaadi thaqrin maalin furinta in la awdo u baahan buu leeyahay adaacuunii wa aya fatan adaacuu liyowmi kariihatin wasadaadi thaqrin waynu garanaynaa waa kii kale ninkii uu sariiqada beydkiisa kaga sameeyey weeyaan beydkaynu xagga dambe badiica ku maraynay ee odhan jiray
على أني سأنشد يوم بيعي أضاعوني وأي فتى أضاع calaa anii saunshid yowma bayci maalin alla maalinta saylada laygeeyo waxaan anu ku dhawaaqayaa unbuu yidhi adaacuunii wa aya fatan adaacu alla ilaah way dayaceen inan cajiiba ayay dayaceen ariiqada noocan oo kale ceeb ma leh ariiqada ninkani uu sameeyey ma arkaysaa maadaamuu caddeeyey uu yidhi saunshidu calaa annii saunshidu saunshidudu maxay tilmaamaysaa inuuna beydka isagu lahayne uu qaadayo un haddaad tidhaha beydkaasaan qaadima ceeb bay leedahay ceeb male taasi laakiin inaad beydka adigu inaad samaysatay oo kale dadka u tustid ama aad ka dhigatid beydad leedahay oo kale taasaa ceeba inta badan dee calaa adaacuunii wa aya fatan adaacu liyowmi kariihatin wasadaadi faqrin waxaa la yaqaanay nimankan addoommaha ah xikmadaha kolleba loo iibsan jiro waynu garanaynaa xataa abibakar baa lagu dhaleecaynayey nimankan addoommaha ah xikmadaha loo iibsan jiray sidaynu garanayno ninku markuu addoonka xoraynayo ama addoon uu leeyahay inta badan hakuu difaaco seefta intuu qaato haiskaa garab taaga ayay ahayd ujeeddadu addoonka maalinta loogu baahi badan yahay waa maalintee waa maalinta dagaalku uu kugu furan yahay haddaba ninkani wuxuu tilmaamayaa isagoo nin dhalinyar ah oo dagaalyahan ah mar alla markii dagaalka lagu soo bilaabay ee dagaalka lagu soo qaaday inuu siila dilgeeyey markii loo baahnaa inuu ninkani dadkan difaaco ninkani inuu difaaco inta jeeree dee addoon uu dad soo badbaadiyey waynu garanaynaa ee xataa uu xornimada mutay ama nin aan addoon ahayn oo la yasayaa inta jeeru ummad badbaadiyey waynu garanaynaa adaacuuni way i dayaceen wa aya fatan inan dhammaystiran ayay adaacuu dayaceen liyowmi kariihatin maalin la necab yahay oo dagaal jiro ayay i dayaceen wasadaadi faqrin iyo maalin furinteeda in la awdo loo baahan yahay furintu waa goobta dagaalku ka socdo goobtaa cid istaagta oo dee cadowgaa jebisa markii loo baahnaa ayay i dayaceen buu yidhi istifaamka haddaba aya fatan adaacu istifaamka halkaa ku jira waa tacdiim inan cajiiba inan weyn oo dagaalyahana ayay dayaceen buu ku leeyahay nin dagaalyahana oo kaamil ah wa aya fatan inan kaamila ayay adaacu dayaceen istifaamka noocaasoo kale ihi waad aragtaa waman miluka fuuriin ida alkhaylu axjamaat wakana qaliila man yaquulu lahaqdimii waman ayaa milu kaafuurin kaafuur ayaa kaafuur oo kale ayaa noqonaya kaafuur waa ninka aynu garanayno ee abu dayib marna uu ammaani jiray marna uu caayi jiray kaafuur oo kale ayaa noqonaya ninkan cajiib buu ahaa kaafuurihi kaafuur oo kale ayaa noqonaya o halkuu kaafuur joogi jiro oo kale ayaa istaagaya ida alkhaylu farduhu axjamad markay istaagaan farduhu markay yaabaan ee dagaalka ay dib uga joogsadaan ayaa halkii fa- fa- kaafuur geli jiray oo kale gelaya oo wa kaana uu ahaado qaliilan wax yar man yaquulu lahaa cidda fardaha ku tidhaahda iqdimii horay u gal ninka faraska horay u jeedalka ku dhufanaya markuu farasku naxo uu farasku dib usoo joogsado ninka faraska jeedalka ku dhufanaya ciidanka cadowgiisaa sii dhex gelaya markuu yaraado farduhuna ay naca- naxaan ninkii cadowga dhex gelaya faraska eryayeyna uu koobto ayaa halkii kaafuur geli jiray oo kale markaa galaya buu leeyahay istifaamka manta ah waman milu kaafuurin kaafuur oo kale ayaa noqonaya waa tacdiim weeyaan kaafuur nin weyn buu ahaaye halkiisii ayaa buuxinaya buu leeyahay dee cid buuxisa lama helayo weeyaan
أفي الحق أن يعدى ثلاثون شاعرا ويحرم ما دون رضا شاعر مثلي gabayaagani wuxuu leeyahay see ana lay qadiya gabayaaga kalena iyagoo soddon dhan wax loo siiyaa buu leeyahay aniga kelidii see lay qadinayaaba afilxaqi xaqa miyaad ka hesheen idinkaa culimo ahe an yucdaa in la siiyo halaahuuna shaaciran soddon gabayaa soddon ninoo gabayaa a bal in wax loo dhiibo xaqa miyaad ka hesheen buu yidhi oo wayuxramo la qadiyo maa duuna ridaa wax yaroo ku raalli noqonaya wax ka sii yarna laga qadiyo shaacirun mithli gabayaa anoo kale ah soddon gabayaa in wax loo dhiibo nin anoo kale ah anoo kale ah muxuu uga jeedaa nin weyn oo dee gabayaa-a oo caan ah oo anoo kale ah wax yaroo ku raalli noqdo wax ka hooseeyana in laga laga qadiyo xaqa miyaad ka hesheen buu yidhi ahlu cilimow ahlu cilmiyow ha laydin weydiiye bal ka warrama taa afilxaqi ka heli maysiin weeyaan xaqa kuma qorno waa inkaar afilxaqi xaqa miyay ku qoran tahay an yuctaa in la siiyo halaahuuna shaaciran soddon gabayaa in la siiyo oo yuclamo la hoojiyo halkaa halaahuuna shaaciran aynu nidhi sax saasay ku tahay waxa laakiin qiil naxwiihi uu soo aroorin karaa halaahuuna un in la yidhaahdo oo isagu kaasi waa qiil waana daciif buu noqonaya iska dhaaf afilxa- afilxaqi xaqa miyaad ka hesheen an yuctaa in la siiyo halaahuuna soddon shaaciran nin gabayaa ah kolkaa naxwaha laba meelood labadaba khalad baa kaga soo arooraya labada khaladkuu kaga soo arooraya mafcuulu haanigu shaacirka buu ahaayo mafcuulu haanigu halaahuun buu ahaayo mafcuulu haanigii baa naayibu faacil laga dhigay khalad bay noqonaysaa taasi jaanibkii naxwaha waayo ficilku labada mafcuul markuu qaato dee mafcuulawelkaa laga dhigaa maxay mafcuulawelka naayibu faacila مفعول الأول iyo مفعول الثاني maxaa lagu gartaa ka macnaha faacilka ka ah ayaa mafcuul الأول ah imika ثaلaaثuun iyo shaacir midkee baa macnaha faacil ka ah soddon riyaal iyo gabaya kee faacila ma soddonka riyaal ayaa gabayaaga qaata oo soddonkaa wax qaata oo gabayaaga qaadata mise gabayaaga ayaa soddon riyaal qaata ka wax qaatee macnaha faacilka ka ihi waa kee sow shaacirka maaha mafcuul الأول weeyaan haddaba mafcuul الأwlkaa naaib faacil laga dhigi jiray haddaba ثaلaaثuun kolkii naaib faacil laga dhigay xaggaa khalad baa ka dhacay meel labaadna khalad baa ka imanayo halaatuunka inta badan cadad buu ahaa tamyiis buu u baahnaa tamyiiskiiyo meesha laga xadfay baa ka dhalanaysa kolkaa labadaa khaladba way imanayaan laakiin labada khalad goormay imanayaan waxay imanayaan haddii macnaha aad ka dhigto afilxaqi xaqa miyaad ka hesheen an yuctaa in la siiyo halaaثuuna soddon shay soddon shay in la siiyo shaacira nin gabayaa gabayaa keliya in soddon shay loo dhiibo xaqa miyaad ku aragteen oo oo wayuxramo la hoojiyo maa duuna ridaa wax raalli ahaanshaha ka hooseeya laga hoojiyo shaacirun mithli gabaya anoo kale ah nin gabayaa ah in soddon shay la siiyo anoo kalena la hoojiye xaqa maad ku aragteen beytka kolkaynu noocaa ku macnayno labadaa khalad baa xagga naxwaha ka imanaya noocii horeen ku macneeyey ma garanaysaa soddon shaacir bay noocii kale ahaayeen soddon shaacir macnahaasaa sax ah oo naxwaha lagugu qabsan maayo la soco afilxaqi xaqa miyaad ka hesheen an yucطa in la siiyo halaaثuuna shaaciran soddon shaacir oo wayuxramo la hoojiyo maa duuna ridaa raalli ahaanshaha wax ka hooseeya laga hoojiyo shaacirun mithli gabayaa-an oo kale ah waa inkaar sidaynu horay u taabanay
أعندي وقد مارست كل خفية يصدق واش أو يخيب سائلون
acindii anigoo kale buu ku leeyahay waqad maarastu anuu hadda mumaaraseeyoo dhex galay kulla khafiyatin wax kastaoo qarsoon nin anigoo kale ah oo wax kastana og buu ku leeyahay wax kastana og haye yusadaqu miyaa loo rumaynayaa waashi nin wax isku diraya aw yukhayabu miyaa la hoojinayaa saa'ilun miskiinka miskiinka kase anoo kale maan hoojini war nin xoogogaalihi oo anoo kale ihi oo wax kastoo qarsoonna la socdaa isku diraha maan rumaysani nin saaxiibkaaya ood isku fiican tihiin ood sirtiisa haysidood aada iskugu kalsoon tihiin ayuu nin isku kaa diraya xaggan ka soo wareegay kolkaasuu yidhi nin ninkaasi wuu ku caaya miyaad u rumaynaysaa se xoogogaal ma tihin dee uma rumaynaysid aw yukhayabu saa'il miskiinka miyaad hoojinaysaa hadduu nini kugu dar kugu diruu ku yidhaahdo miskiinkaasi weligiiba isma taago ama miskiinka nini uu kugu diruu ku yidhaha xooluuba leeyahay cindii agtayda miyaa waqad maarastu anigoo mumaaraseeyoo dhex galay kulla khafiyatin wax kastoo khafi ahaa yusadaqu loo rumaynaya waashi ninka isku diraha ah aw yukhayabu se la hoojinaya saa'ilun miskiinka wax su'aalanaya buu ku leeyahay inkaari halkaana inkaari un weeyaan waa maya weeyaan ma aqbalayo wey munaasibna imaha welibana inan saa yeelaa
فدعي الوعيد فما وعيدك ضائر أطنين أجنحة الذباب يطير ninkan gabayaagaana waad aragtaayo fadaci lwaciid hanjabaadaygadaa buu yidhi famaa waciiduka daa'iri hanjabaadaadu marnaba ima dhibaysee niw hanjabaadda igala tag buu yidhi tahdiidkan idigu samaynaysid iyo hanjabaadda igadaa mar ley hanjabaadaadani waxba ima yeeleyse ima dhibayso intaa in leeg ima yeeleyse buu yidhi hanjabaadaadaas tusaale usoo qaato wuxuu yidhi adaniinu ajnixati dubaab diksiga baadadkiisu markii ay sawd yar sameeyaan diksigu markuu duulo xiinkaa yar xuuftaa yar uu leeyahay yadiru wax muu dhibaa diksi duulay baadkiisu sawdkaa yaruu sameeya daniinkaa yaruu sameeya wax miyay dhibtaa waa maya hanjabaadaadu waa diksi duulay baadkii oo kale u leeyahay ninkani nin la yasayo sow maaha waa nin la yasayo wuxuu leeyahay diksi duulay baadkiisu sawdkaa yaruu sameeyey suuna waxba u dhibaynin ayna hanjabaadaaduna waxba ii dhibaynin
فدعي الوعيد فما وعيدك ضائري أطنين أجنحة الذباب يطير fadaciga tag iga iga daa buu yidhi alwaciida hanjabaada famaa waciiduka hanjabaadaadu maaha daa'iri mid idhibaya ataniinu ajnixati dubaab diksiga baadadkiisa sawdka yaray samaynayaan yadiiru horta wax ma dhiba adigu aan ku weydiiye diksigu baadkaa yar markuu sawdaynayo sawdkaa yar xiinkaa yar wax miyuu dhibaya waa maya kaaguna dee ima dhibayo siduna kaasi waxu dhibaynin buu ku leeyahay haddaba halkan waa jees jees waa taxqiir nin buu yaraysanayaa hanjabaadaaduba waa diksi duulay baadkii sawdkaa yar uu kixiyo kale igala tig buu yidhi
ومن ذا الذي يدلى بعذر وحجة وسيف المنايا بين عينيه مصلتون
ومن ذا الذي كيبا يدلى لدوينيا بعذر بسبب عذر لقو دوينيا إيه وحجة بوليه حجة سميستي ninkee la soo dhaweynay cudurdaaruu yeeshay iyo xujo uu ogtay lagu soo dhaweynaya wa sayfu lmanaaya geerida seefteeduna bayna caynayhi hadda labadiisa indhood hortooda ayay muslatun mid galkii laga siibay tahay geeridiina galkii baa laga siibeeye haddaad cudurdaar sheegato miyaa lagu dhoweyn oo lagaa aqbali waa maya hadduu mawdku kuu yimaado ad cudurdaar u sheegato miyuu ku odhanayaa in yar baan kuu gaadinaya waan kugu soo noqon doonaa kula ballami maayo mar dambe
ومن ذا الذي يدلى بعذر وحجة وسيف المنايا بين عينيه مسلة beydkaana waad aragtaa waxa uga jeedaa beydkan atahwiil waa shidagelin weeyaan geeridu hadday kuu timaado dee cudurdaar kaste haddaad sheegato dee mar dambe kugu soo noqon mayso waa tahwiil uu ushi- meeshuu doonaya maqaamku maqaamu tahwiin ka dhigaya tahwiil ka dhigaya
إذا محاسني التي أتيه بها عد ذنوبا فقل لي كيف أعتذر
idaa maxaasini maxaasintaydii maxaasintu waa quruxdaadii allatii taasoo aatiihi bihaa aan samayn jiray cuddad haddii laga dhigo dunuuban dunuub maxaasintaydiiba haddii dunuub laga dhigo oo dunuub laga dhigayo haddii hadalkaagii fiicanba khalad loo fasirayo ka warran faqul lii waxaad igu tidhaa kayfa actadiru seed u cudur daaran haddii hadalkaygii wanaagsanaaba la bedelayo khalad loo bedelayo wax khalad u eg markaan sameeyo seen u cudur daaran haddaan cudur daarta maa la aqbalaya soo khalad uma khalad baad ka cudur daaranaysaa ma aqbalay ma ma arkaysaa khalad haddaad ka cudur daarato cudurdaarkaa miyaa la aqbali dee kaagii saxda ahaa baaba khalad laga dhigaye kii khaladka ahaa cudurdaarkiisa miyaa la aqbalaya waa maya kayfa actadiru weeyaan istifaamku waa nafyi kolka haddaba waynu aragnaayo dee maadaamo kii saxda ahaaba khalad laga dhigayo loo turjumanayey kii khaladka ahaana haddaad ka cudur daaratid cidna kolkaa aqbali mayse waxbaha ka cudur daaran weeyaan kayfa actadir seen u cudur daaranaya cid iga aqbalaysaaba ma jirte
إلى ما وفيما تنقلنا ركاب ونأمل أن يكون لنا أوان ilaama ilaa xaggee wafiima iyo sabab ayay tanquluna rikaabun gaadiidkani noo naqlinaysaa wana'mulu aanu u rajaynaynaa an yakuuna lanaa awaanin awaano kale iyo wakhtiyo kale inaanu samaysanno ninkani wuxuu leeyahay ilaa goorma ilaa goorma iyo sabab iyo xaggee ayuu gaadiidkani nageyn doonaa ayuu tanquluna rikaabun gaadiidkuna naqlin doonaa ayuu noo naqlinayaa ninkani wuxuu raagsaday gaadiidkii qaadayey buu raagsaday kolkaasuu ilaa ilaa buu leeyahay kolkaa ilaama ereygan ilaama ah mar dhoweyd baynu soo sharxaynayba waa maadii istifaamiyada ahayd ee xarafka jahaar la geliye ilaada ahaa kolkaa ilaama hamsihii baa la xa- alifkii baa la xadfay fiimana waa noocaas oo kaleo waa maadii istifaamiyada ahayd oo fiidii xarafka jaar ahayd la geliyey fiima ilaama ilaa xaggee iyo wafiima sabab ayuu tanquluna na naqlinaya rikaabun rikaabkuna naqlinaya oo wana'mulu aanu u doonaynaa an yakuuna lanaa awaanin awaani iyo awqaadin aanu samaysano waad aragtaa waa istibta uu raagsaday ninkan as'ila cala alistifaam yutlab ajwib ajwibatuha waa su'aalaad jawaabtooda lagaa rabo ma huwa alistifaam istifaamka balii sheeg wuxuu ahaa طalabu اlcilmi bishayin lam yakun macluuman min qablu wadalika baxadin wadalika biwaxidin min adawaatihi istifaamka waxaynu kusoo tilmaanay noocaa inuu ahaa ma hiya adawaatuhu ixdaa cashar baynu kasoo dhignaadu soo tafsiili ma aladi yutlabu bilhamza tasawur iyo tasdiiq baynu kusoo tilmaanay ma huwa tasawur idraaku lmufrad baynu soo nidhi ma huwa tasdiiq idraaku eh, idraaku wuquuci nisbati ta eh, idraaku wuquuci nisbatin taamatin bayna shay-ayn baynu soo nidhi ma alfarqu bayna hamzati tasawur wa hamzati tasdiiq wa hal farqiga udhexeeya waa maxay hamazaadka alhamza litasawur iyo litasdiiq kolkay tahay farqiga udhexeeya waynu garanaynaa oo waadix buuba ahaa farqiga labada ha- hamsaha tasawurka iyo hamsaha tasdiiqi waa udhexeeyey waayo calaamad baynu xataa usoo marno calaamadiisii baad sheegi kartaa hamsaha iyo hal farqiga udhexeeyana lix arrimood ayaynu soo sheegnay oo hal mamnuucay ka tahay hamsuhuse ay galayso iska sheegi kartaa intaaba maada yutlab biadawaati listifaam gayri alhamzati wa hal waa tasawur waa sagaalo sagaalkaba tasawur baa lagu dalbaa ma ladii yutlabu biman tacyiin alcuqalaa baa lagu dalbaa ma ladii yutlabu bima tacyiin gayri alcuqalaa baa lagu dalbaa Eh, cafwan tacyiin gayri alcuqalaa yaan ku waxaa lagu dalbaa yutlabu bisharxi lismi oo bilxaqiiqa bisharxi alxaqiiqa labadaba waa lagu dalbayey sidaynu sheegnay aw bisharxi sifaat saddexdaasaa lagu dalbayey ma ladii yutlabu biayaan ayaan maxaa lagu dalbayey bizamaani almustaqbal baa lagu dalbayey ya wataqacu fi mawaaqici tahwiil ما الذي يطلب بأن أن تأتي لمعان كثيرة تأتي تارة بمعنى متى وتارة بمعنى من أين وتارة بمعنى كيف قص إلى هلم جر ما الذي يطلب بأي آه عفوا ما الذي يطلب بكيف بان كسو بودي سوما هين يطلب بها تعيين الأحوال ما الذي يطلب بكم يطلب بها تعيين العدد المبهم أي أنا وان سوشيغني ما الذي يطلب بأي أي محل طلبه لأحد المتشاركين كي تعيين أحد المتشاركين في أمر يعمهما سيدي نقص أمرنا حق هوري ما هي المعاني التي ت... التي تخرج إليها أدوات الاستفهام معاني أدوات الاستفهام كأيو بحضب النوشك أن معانيها الأسلية معاني ذا أصل كان يوقع بحضب وإمك كويا ينسومريني لباتن كي تصالي ما قرانيسا لباتن كي معنى ومعاني ذي لباتن كهذا كما إيقو وإي بلاغة ما ينتهو تيلا سعر markasta macno adigu soomaaligaaganu dib ugu noqon labaatan ka waxaan ahayn oo badan baad ka helaysaa istifaamkan almabxath araabic su-aalaadka waxaan uga shaqeeyey inaad idinku ka shaqaysiin bay ahayde waxaynan inta badan waynaan kasoo shaqayn jirin markaynu isku dirno almabxath araabic fi tamani mabxadka raabica ah tamaniga ayaynu kaga hadlaynaa buu yidhi tamani atamani tamanigu huwa tamanigu dalabu shay shay la dalbo weeyaan almaxbuub oo la jecel yahay الذي كاسو لا يرجى حصوله مرنا بأن الرجينين نحصله تمنق واشي لجعل يهي او دلبتد او شيء كان حتى لجعل يهي دلبيسد مرنا بأن لما الرجينين كو حصله شيئا كو حصله محل الرجينين كو حصله إما لكونه مستحيلا وحلغ يا بينه مستحيل يهي وكقوله شاعر كقول كيس محيري
ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب
ninkani nin gaboobay oo oday buu noqday ciradii baa kusoo dhigtay markuu oday noqday wuxuu xusuustay dhallinyarnimada iyo nimcadeedii markaasuu yidhi alaa layta shabaab alla miyay dhallinyarnimadii yacuudu yawman maalin mu isoo buuqda buu yidhi waxaan ku rayn lahay buu yidhi dhallinyarnimadii oo maalin isoo buuqata dhallinyarnimadii hadday ii timaado maalin iyadoo socota buu yidhi waxaan ku ikraami lahaa faukbirahu waxaan uga warrami lahaa un bima facala almashiib ciradu waxa igu samaysay ciradii waan dacweyn lahaa buu leeyahay cirada oo waxalla waxa cirada igu samaysay oo dhan ayaan u sheegi lahaa waayo waxaad ogtahay ninku kolkuu gaboobay inay xubnihiisu dabcaan iska daa wax kaleoo meel kaste ayaa dabcaysa alaa layta shabaaba yacuudu yawman layta waa tamani muxuu tamaniyeyaa alla miyay dhallinyarnimadii soo noqota buu leeyahay dee ma suurtagalba inay dhallinyarnimadii soo noqotaa uu ninka carruurnimadii buu soo bilaabaa maaha waa mustaxiil be wayma likownihi mumkinan iyo inuuna mustaxiilba ahayna mumkin intuu yahay laakin hayra madmuucin aan la damcaynin fii naylihi in la helo waa shay aan mustaxiil ahayn oo dhici kara laakiin marnaba lama damcayo in la gaadho ka qawlihi tacaala waa ilahay qowlkiisa oo kale yaa layta lanaa alla miyuu noo ahaado misla maa uutiya qaaruun wixii qaaruun la siiyey oo kale qaaruun markuu ilaahay u nimceeyo adduunka u dhiibay dadkii waktigiisa noolaa way qaybsameen culime iyo hayrulculimay u qaybsameen hayrulculimadii baa noocan tidhi yaa layta lanaa mitla maa uutiya qaaruun nimankii adduunyadu wax ku qiimaynayey ayaa yidhi innahu laduu xadin cadiim ilahay ninkan waa jecelyaho dheef weyn buu saaxiib yahay waayo ilahay nimcadanba uma dhiibeen bay yidhahdeen yaa layta lanaa alla miyuu noo ahaado mitla maa uutiya qaaruun waxa qaaruun loo dhiibay oo kale culimadii maxay ku yidhahdeen waylakum hawaabu ullaahi khayrun ilahay thawaabkiisa ayaa khayr badane bal ilaahay u noqdo oo ninkan iska iloobaya isagiiyo wixiisaba saasay culimadiina halkaas isaa ka daba leeyihiin maxaa dhacday kolkii de isaga dhulka lala goyey fakhasafnaa bihi wa bidaarihi larda markay dhacday ay nimankii marka hore hadalkan ku hadlayey ma garanaysaa yaa layta lanaa mitla maa uutiya qaaruun markaasay dib u soo noqdeen markaasay dee ilaahay u tawbo keeneen markaasaad garanaysaa ilaahay aayaadkii markaasay ku soo gebagabeeyeen waikaanahu laa yuflixu lkaafiruun ilan marnaba gaaladu guul gaari maayaan ya waanu degmi gaadhnaye ya ninkaasaana degi gaadhay bay leeyihiin iyo warkiisii yaa layta lanaa mitla maa uutiya qaaruun qaaruun maalkii la siiyey oo kale ilahay muuna ku siin karin mayuu ku siin karaa waa mumkin mustaxiil maaha wuu ku siin karaa laakin damac kaagama jiro kuma imika damcaya inuu adduunyadan gebigeegaba maamusho adduunye ku maamusho kuma saa damcaya wa idaa kaana alamru amarku kolkuu yahay almaxbuubu ee la jecel yahay mima yurjaa wax ka la rajaynayo xusuuluhu xasilidiisa haddii amarka la jecel yahay mar lay aad rajaynaysid xasilidiisa kaana dalabhu dalabkiisu wuxuu noqonayaa tarajiyan tamani ma aha taraji baa la yidhaahdaa oo farqiga tamaniga iyo tarajiga udhaxeeya farqigaa balaaqa kaaga hadashay aad ula soco tamaniga alfarqu bayna tamani wa taraji tamanigana waa waxa xusuulkiisa marnaba aadan damcaynin xusuulkiisa ma damcaysid sababtaad u damci weydeyni ama waa mustaxiil ama isagaa baciid ah oo qariibun waa qariib ila almustaxiil kolkaa tamaniga lama damco xusuulkiisa tarajigana xusuulkiisaa la damcaa farqiga udhexeeya waaba intaa un tarajiga waa waxaad rajaynaysid inaad heshid waidaa kaana alamru amarku kolkuu yahay amalka almaxbuubu ee la jecel yahay mima yurja xusuluhu xusuulkiisa kolka la- mid la rajaynayo kaana dalabuhu dalabkiisu wuxuu noqonayaa tarajiyan wayucabaru fiihi waxaa laga cibaareeyaa bicasaawin lacalla laytada laguma gutee kelmaddii layte ee tamaniga ma garanaysaa laytadu tamanigaa lagu gutaa tamaniga laguma gutee lacalla iyo casaa baa lagu gutaa lacalla iyo casaa ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisaba weeyaan lacalla allaha ilaahay waxaanu rajaynaynaa yuxditu inuu keeno bacda dalika intaa kadib amran amar ilahay waxaanu ka rajaynaynaa ama aan ka filanaynaa intaa kadib inuu amar keeno dee waa wax la rajaynayo weeyaan isbedel inuu ilaahay sameeyo facasa allahu an yatiya bilfatxi facasa allah ilaahay wuxuu mudan yahay an yatiya inuu la yimaado bilfatxi fatxi ilaahay agtiisa ah ilaahay miyuuna fatxi keenin kii la rajaynayey miyuuna keenin wuu keenay labadaasiba waa baabkii tarajiga ahaa waqad tustacmal in la adeegsadaa laga yaabaa fi taraji tarajiga in loo adeegsadaa laga yaabaa leyte kelmadda leyte ayaa la adeegsanaya liqaradin balaagiyin baa loo adeegsanaya sow tarajiga lacaliya leytaa loo adeegsadaa maynaan odhan laakiin waxaa iska macquula in leytadii tamaniga mararka barkood tarajiga loo adeegsado waxaa la rajaynayaa markuu yahay wax mustaxiil oo kale ah bimacnaa wax mustaxiilaadkii oo kale ku dhadhow kolkuu yahay leytaa loo adeegsanaya weli tamani tamanigu wuxuu iska leeyahay markaa leyta loo adeegsanaya waad garanaysaa oo shaacirkiibuu kugu tusaaleeyey
فيا ليت ما بيني وبين أحبتي من البعد ما بيني وبين المصائب
waad garanaysaa wuxuu leeyahay fayaa layta alamiyo maa beynii waxa aniga dhexdayada iyo wa bayna axibati aniya axibada waxa noo dhexeeya min albucdi xagga fogaanshaha maa beynii wa bayna almasaa'ib aniya musiibada inta noo dhexaysa oo kale miyay noqoto beytkan waad garanaysiin kitaabkii kaleynu kusoo sharaxnay sooma xusuusnidin waa beytkaynu lahayn fayaa layta maa beynii wa bayna masaa'ibii aniga iyo musiibadayada waxa noo dhexeeya miyuu ahaada min albucdi maa beynii wa bayna alaxibati isaga iyo axibadiisaa kala fogaayo beydku noocaasu sax ku ahaa waa beydkaan odhan jirnaye wuu yar kala bedelay sidanuu u qoran yahayna waa loo macnayn karaayo sidanna sax buu ku noqon karaa oo fayaa layta alla miyuu maa beynii wa bayna axibati isaga iyo asxaabtiisaa kala fog ninkan iyo asxaabtii uu jeclaa ayaa aad u kala fog sow labadan mayka kala fogaanin laakiin musiibadu may kaa fog tahay marnaba marnaba musiibadu kaama fogo kolba meel lagaa haystaba meelunbaa lagaa haystaa musiibadu kaama fogo kolkaasuu leeyahay fayaa layta maa beynii wa bayna axibati alla aniyo asxaabtayadaa kala fog wax noo dhexeeya miyuu ahaada min albucdi xagga fogaanshaha maa beynii wa bayna almasaa'ib annaga iyo musiibadani sidaanu iskugu dhownahay oo kale miyaanan iyo asxaabtayadu iskugu soo dhowaano saana waa lagu fasiri karaa sidii horaa laakiin xagga macnaha waadix ah sidan dambana xagga beydka nusuusta ka horreysay ayay taageeraysaayoo beydka gabaygaa baa'iye ah kolkaa gabaygaa baa'iye ah taasaa kolkaa keenaysa in sidan lagu sharxa inta badan waqad tustacmal in la adeegsadaa laga yaabaa fi taraji tarajiga in loo adeegsado leyte kelmadda leytaa in loo adeegsado liqaradin qaradna in loogu adeegsado qaradka oo balaagiyin balaagiya weli tamanii tamaniga waxa u ahaaday arbacu adawaatin afar aadaad ayaa u ahaaday waaxidatun mid asliyatun asli weeyaan wahiya leyte weeyaan wa halaaثan saddexna gayru asliyatin asliyo gayrkood weeyaan naa'ibatun canha iyadayna naa'ib ka noqonayaan wayutamanaa bihaa iyadaa lagu tamaniyaa liqaradin balaagiyin qarad balaagiyaana loogu tamaniyaa wahiya qaradkaa balaa wahiya iyaduna hal weeyaan saddexdaa ereye ka naa'ib noqonaya waa hal qaradka balaaqigii waa maxay waa ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisaba fahal lanaa miyuu noo ahaado min shufacaa kuwa ergeeya oo fa yashfacuu lanaa ay noo ergeeyaan iminka hashaasi istifaam ma aha oo ahlu naarku kolkay naarta galaan dee ma weydiinayaan ilaahay ergeeye inay helaan wayba xukumkii horeba usoo dhacaye fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir markay kala dhacdeen qolo kasta naartii markay gashay geeridiibaaba wan inta laga soo dhigay dhexdooda la keenoo la gowracay kadibna khulu- khuluudun laa mawta baa la yidhi qoladaa waad waaraysin geerina halkaa ma jirto kuwan kalena maxaa la yidhi khuluudun laa mawta cid halkaa idinka soo saaraysaana ma jirto kolkaa ahlu naarku maxay odhanayaan fahal lanaa alla miyuu noo ahaada min shufacaa kuwa ergeeya oo fa yashfacuu lanaa ay noo ergeeyaan halkani hashani istifaamiye ma aha waa tamani weeyaan haddaba muxuu ilaahay leyte uga leexday leyta lanaa min shufacaa fa yashfacuu lanaa muxuu ilaahay leyte u odhan waayey oo hal u yidhi sababulcuduulkaa iyo balaaqada ku jirta bal hadda eeg raqam waaxid iclam waxaad ogaataa anna sababa alcuduul leexashada sababteedu can leyta laga leexday ilaa hal loo leexday ibraazu lmutamana ka la tamaniyayo ayaa lasoo muujinayaa likamaali alcinaayati u qasadka bihi isaga loo qasdayo kaamilnimadiisaana loo muujinaya fii suurati lmumkini mid suurtagal ah suuradii baa lagu soo muujinaya aladii kaasoo laa yujamu aan la jazminaynin bintifaa'ihi inuu anfoon yahay wahuwa almustafhamu canhu kala isweydiinayo weeyaan haddii layta la odhan lahaa gaaladu waa ahlu balaaqa ma og tahay ahlu naarku balaaqay leeyihiin hadday layta odhan lahaayeen layta lanaa min layta lanaa min shufacaa fa yashfacu lana haddayna odhan lahaayeen laytadaasi naar kaley ku noqon lahay laytadaasi naar kale nooc kaloo naara ayay ku noqon lahay kadibna iyagoo naxariis ka rajaynaya ayay hasha usoo leexdeen waayo kolka layte la yidhaah laytadu waxay sheegay waa tamani sawmahayn adawaatu tamani kala tamaniyayaana waa ku marnaba aan dhacayn sow maaha marnaba aan dabcadan damac kaaga jirin ina- inaad inaad hesho hadday laytaba yidhaahdiin laytadaasaaba naar ku ah oo waxaan ergeeyaha inuuna marnaba dhacaynin ayay laytadu tilmaamaysaa laakiin ka la isweydiiyo mustafamu canhuga ka la isweydiinayaa isagu ku aad heli karta jawaabtiisa sow maaha oo lagaa sow jawaabuun ma filanaysid na- nacam iyo laa sow midun ma filanaysid waa hashii dalab tasdiiqa ahayde fa hal bay yidhaahdeenoo si nacam iyo laa naxariis malaha nacam baa laydin odhan doonaa bay isleeyihin malaha nacam iyo waxbaa ha laydin yidhaahdo kolka intan hasha ayay naxariis ka helayaan laytaduna naar bay ku tahay oo waxay tilmaamaysaa inayna weligoodba helaynin saasay uga leexdeen walow ka labaadna waa low ka qawlihi tacaala ilaahay qowlkiisa weeyaan falow ana lanaa alla miyuu noo ahaado karratan noqosha muu noo noqdo oo fa nakuuna aanu ahaana min almu'miniin kuwa mu'miniinta ah markay geeriyoodaan taasi waa naartae markay saa u geeriyoodaanba sakaraadkaa marka la dhadhamiyo nin kastaaba muxuu is odhanaya alla miyaan noqono oon mu'miniin baan soo noqon lahayn si fiican baan usoo cibaadaysan lahayn ilaahay muu adduunkii mar mar kale dib noogu celiyo ilaahay baa dee jawaabay oo muxuu ilaahay yidhi walow ruduuhu lacaaduu lima nuhuu canhu aayaddaa iyo balaaqadeeda waad la yaabaysaa ilaahay waa khabiir aadamaha oo dhan xogtiisi iyo xaqiiqdiisu hayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala bal adigu xanuunso intaad dembi ka tawbo keentid baad ogaan doontaaye waad bukootay imise dembi baad ka tawbo keentay markaad caafimaadday unbaa kugu dambeeyey laakiin ilaahay ballankii aad la gashay mar alla markaad caafimaadday unbaa kugu dambeeyey walow r- waxaad layd ilaah haddaad iminka i caafidid mu'min baa noqonaya khaalisa wax badanoon samayn jiray baan iska ilaalinaya laakiin walow ruduuhu haddii la celiyo oo kuwaa dhintayna haddii dib loo soo nooleeyo lacaaduu limaa nuhuu canhu wixii waxay dib ugu noqonay waxay ka miisayaan halkay horey uga miisi jireen waxay samayn jireen unbay halkay ka bilaabayaan kolkaa xanuunkaagan yar baa daliilu ah waxaanad ilaahay bellanka la gelaysid eed haddana ka baxaysid ma arkaysa falow ana lanaa alla eh, falow ana lanaa miyuu noo ahaado karratan noqosha may noo ahaato fa nakuuna waxaanu noqon lahayn haddayaanu dib u noqono min almu'miniin mu'miniinta kuwa ka tirsan eh falow ana lanaa karratan fa nakuuna min almu'miniin haddaba halkan lowdaa maad arkaysaa lowda culimmadu waxay u yaqaaniin maxay xarfu imtinaacin imtinaac waxay lowdu tusisaa low jaa caliyun la akramtu kolkaas tidhaahdo waa imtinaacu ljawaab oo limtinaaci shardi xarfu imtinaacin limtinaac waxay tusisaa lowdu jawaabkii inuuna meesha ka dhicin sababtuna inay tahay shardigii baa la waayey low jaa caliyun la akramtu kolkaa tidhaa hadduu cali iman lahaa waan maamusi lahaa sow maaha laakiin macnuhu waa maxay maanan maamuusin sababtaad u maamusi weydayna waa maxay isagaa iman waayey weeyaan kolkaa maamuustii ayaa mancoontay sababtuna imaatinkiisii baa la waayey de anu waxaan idhi hadduu yimaado waan maamusi lahaaye waxaan u maamusi waayey isagii baan imanin bay ka dhigan tahay sow noocaa maaha lowdu waa xarfu imtinaacin limtinaac haddaba iminka lowdii bay tamani ka dhigeen layta ayay ka leexdeen layta kolkaa low bay u leexdeen sababta halkaa ku jirtaa waa maxay ama macnaha halkaa ku jiraa waa maxay cuduulkaa bal hadda eeg raqamka tuuga lamaa kaana markuu ahaaday cadamu shufacaa raqam tuugii baan de- wa sabab tiri tiri wa sababu alcuduul leexashada sababteedu ilaa low loo leexday lowda adaalati ku tusinaysa calaa cizati mutamanaah kala tamaniyaya inuu qaali yahay iyo wa nudratihi inuu naadir yahay xaysu abrazahu markii lasoo mu- uu soo muujiyey fii suurati aladii kii suuradiisa uu ku soo muujiyey laa yuujadu aan la helaynin lianna low kelmadda low ihi tadullu waxay ku tusisaa biasli wadcihaa ay kugu tusisaa cala imtinaaci aljawaab jawaabku inuu mamnuuc yahay liimtinaaci shardina uu mamnuuc yahay kaa ayay ku tusisaa baa lagu leeyahay waa daliilkii bayba wadataa xataa daliilkii ayayba wadataaba iska dhaaf walacalla kelmadda lacalla ah weeyaan ka saddexaad ka qowli shaaciri gabayaaga qowlkiisaba weeyaan
أسر بل قطع هل من يعيد جناحه lacallii ilaa man qad hawaytu atiiru ninkani wuxuu soo maray shimbiro yaryar oo meel ku taagan geed ku taagan shimbirahaa yaryar ilaahay wuxuu ugu nimceeyey baadad yaryar diyaaradu ma baahna ay raacaan markay damcaan inay meel tagaan labadaa baadun bay kala bixinayaan waa cajiib markuu labadii shimbiro shimbirihii markuu arkay kooxda ahaa ee geedka fuushanaa ee marka ma- dee bilaa diyaaradda meeshay doonaan u duulayey shimbirihii buu la sheekaysay is yidhi saaxiibuu lahaa buu xusuustayo aad nin uu jeclaa buu xusuustayo is yidhi wallahi waxaad u baahan tahay buu is yidhi inaad ninkii u tagto dee diyaaradna lama aqoonin diyaaradna lama aqoonin kolkaasuu yidhi asir balqata kooxdan shimbiraha ahow buu yidhi hamsuhu waa le- waxa weye xarfunide hamsani waa xarfunide asir balqata kooxdan shimbiraha ahow hal man yuciiru jinaaxahu mid baadkiisa i caariyeynayaa maidinku jiraa may caariyeynaysiin buu yidhi baadadkiina maxaad ku samayn baa meesha taale ma garan lacallii waxaan rajaynayaa ilaa man qad lacallii lacallii ilaa man qad hawaytu atiiru alla miyaan ugu duulo kaan jeclaa xaggiisa lacallii atiir alla miyaan u duulo ilaa man qad hawaytu kaan jeclaa xaggiisa waxaan ugu duuli kaan jeclaaye bal baadadkiina i caariyeeye buu yidhi iminka in baadka la caariyeeyo miyuu rajaynayaa waama inay shimbirtu baadadkii u dhiibta muu rajaynayaa oo laba garab oo b- shimbir ku duulo de haddaba meeshu inuuna talaji ahayn ma arkaysaa waa tamani wuxu filanaya maaha waa tamani haddaba meeshani tamanigii lacallaa lagu lagu ayaa lagu gutay sababtaasi waa maxay wadalika raqamka khamsada hadda qabo wadalika kaasi waa libucdi lmarjuwi ka la rajaynayo ayaa fog fakaanahu waxbaad moodaa mima laa yurja xusuluhu waxaan xusuulkiisa la rajaynayn oo kale waclam intaan iska dhaaf waa ereyo kale oo iyaguna noocan oo kale ah hallaa iyo calaa iyo lowlaa iyo lowmaa iyo eeg markaad hallaa leedahay waa hashii aad soo baratay uun oo laa lagu daray markaad lowmaa leedahay waa lowdii iminka aan sharxaynay uun markaad lowmaa leedahay waa lowdii oo maa lagu daray uun kolkaa ereyada noocaas oo kale ahi wax cusub ay noo xambaarsan yihiin ma jiraan alla wax cusub ay noo xambaarsan yihiin oo jiraa ma jiro iska dhaaf
أسر بلقطة هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير asir balqada kooxdan shimbiraha ahow hal man yuciiru jinaaxa mid baadkiisay caariyeynayaa ma idinku jiraa lacallii atiir alla miyaanu duulo ilaa man qad hawaytu kaan jeclaa xaggiisa alla kii aan jeclaa xaggiisa maanu duulo waliajli isticmaali haadihi aladawaat adawaadkan isticmaalkooga dartood fi tamani tamaniga loo isticmaalay adawaadkan sow tamani umaynaan isticmaalin hadda tirajiga ma aha tamani sow umaynaan isticmaalin isticmaalkaa tamaniga aynu u isticmaalnay aawadood yunsabu lmudaaricu mudaarica waa la nasbiyaa alwaaqicu ee dhacay fii jawaabiha jawaabteeda mudaarica jawaabta u dhaca waa la nasbiyaa buu ku yidhi la soco oo halkan su-aal baa jirta sidaynu horay usoo barannay dee ninka balaaqada inuu barto doonaya waa inuu shardi naxwiile noqdo weeyaan adoo bilaa naxwiilaa balaaqamaad baran kartaaba masalada naxwada ah uu sheekhu halkan ku sheegay hala yaabin naxwo ma dhiganayne muxuu yunsabu lmudaaric lanoo yidhi ha odhanin waa masaa'il daqiiqa ninka kitaabkan dhiganayaana marley waa nin dhameeyey naxwaha oo naxwaha garanaya isagii icraabkiisi iyo warkiisii o dhan haya weeyaan markanuu kuleeyahay yunsabu lmudaaricu alwaaqic fii jawaabiha waxa la ogsoon yahay jawaabka dalo- dalabka jawaabkiisa waxa dhaca oo dhan in la nasbiyaa la ogyahay kolkaa wuxuu kuleeyahay lacalla iyo een, low maadaama kelmada low ihi ayna dalabba ahaan jirin dalabba ma ahayn halna dalabba ma ahayn haddaba low iyo hal jawaabkeega mudaarica dhaca maa la nasbin jiray maya sow mahayn dee dalabiba ma ahayne ma dalabi bay ahaayeen murwan ha wasal beydkii intaa lagu dalabkii intaa lagu jimcin jiray may ku jireen waa maya lowdan iyo kuma jirin dee wuxuu ku leeyahay maadaama maanta tamani loo adeegsaday tamaniguna uu dalabi ahaa jawaabkooga mudaariciisii hala nasbiya la soco buu ku yidhi waa kelmad badi daqiiqe ma arkaysaa waa daqiiq macnahoogii asalkaa baa laga guuriyey macno kalaa loo loo loo loo loo caariyeystay macnahaa kale loo caariyeystay ayaa mudaariciisa la nasbin jiray dee macnahan iminka ay faa'iideynayaan unbaa sidiisii aad kula dhaqmaysaa buu kuleeyahay waa masale daqiiqa inaad naxwiile naxwiilayowga inaadan si toosa uga helin baaba laga yaaba tamriin tamriin buu doonaya inuu halkanna ku taabto bayin bal hadda waxaad caddaysaa almacaaniya macaanida almustafaadata laga faa'iidaysanayo min siyaqi tamani tamaniga siiqooyinkiisa fiima yatii waxa soo socda macaanidan aynu ka faa'iidaysanayno siiqooyinka tamaniga bal hadday noo sheeg buu ku leeyahay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala fahal ilaa khuruujin min sabiil aayaddaa qur'aanka waa dareemaysa siyaaqay ku socotay fahal ilaa khuruuj wax wadiihi miyuu jiraa min sabiilin fahal ilaa khuruujin bixidii miyay jirtaa min sabiilin bixidii waddo alla waddo loo maraa miyay jirtaa buu ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala ayay odhan doonaan fahal ilaa khuruujin min sabiil istifaamka noocan oo kalea maxaa looga jeedaa fahal ilaa khuruujin min sabiil waa tamani alla miyaanu helno musiibadan meel aanu uga baxno musiibadan meel aanu uga baxno miyaanu helno gabayaagaasi muxuu yidhi
على الليالي التي يضنت بفرقتنا جسمي ستجمعني يوما وتجمعه
alla layaali waxaan rajaynayaa habeenadii alla layaali alla habeenadii allatii habeenadaasoo adnat bukaysiisay bifurqatinaa kala tegeenna ku bus- ku bukaysiisay jismi jidhkayga satajmacunii alla miyay ina kulmisa yowman maalin oo watajmacuhu miyay kulmisa jidhkaa alla habeenadii i bukaysiisay kala taggii ay ina kala kaxaysay i- igu bukaysiisay may marun isku keen keento ma isku keen keeni bay koo tahay alla layaali calladan maad garanaysaa waa lacalla lacalla ayaa mararka bedhkood calla loogu dhawaaqa calla iyo lacalla waa isku mid calla layaali lacalla layaali waa laga yaabaa inaad ciddaad kala tagteen mar unaad isku timaadiin hadduu kala tagu yahay kii adduunka lagu kala tegayey kolkaa muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa taraji asalkeygii bay ku timid laakiin haddii tala kala tagani uu yahay kii tamani ee kii geerida ma garanaysaa adduunka dib maad iskugu imanaysiin kaa aad kala geeriyooteen maad rajaynaysaa si adduunka inaad mar dambe isku timaadiin maya sow ma aha waa maya mar dambe ma rajaynaysid lama rajaynayo sheekhow inaad adduunkan dib iskugu timaadiin waad ogtahaan u malaynaya fahal ilaa khuruujin min sabiil Eh, cafwan cala layaali cala layaali at- cala layaali atnat eh, allatii adnat bifurqatina jismi satajmacuni yowman watajmacuhu waa tamani sheekhuna iminka tanuu ujeedaa tamanigaa waa geerida kala tagani kolka waa tamani tamanigii baa laakiin lacala lagu adeegsaday la soco alla layaali waxaa alla alla layaali alla habeenadii allatii habeenada oo adnat bukaysiisay bifurqatinaa kala tagga ku bukaysiisay jismi jidhkaygu sa- sa- satajmacuni miyay kul- kulmiso yowman maalinuna watajmacuhu ay kulmiso buu ku leeyahay low yaatiinaa muu noo yimaado fa yuxaditanaa uu noo sheekeeyo lowdan ka waran waa tamani iyaduna low ya sawka fa yuxaditanaa mudaaric cala nasbiye maadan arkayn low yaatiina alla miyuu noo yimaado waa ninaad jeclaysanayso inuu kuu sheekeeyo low yaatiina alla miyuu noo yimaado fa yuxaditanaa uu noo sheekeeyo lacalli axuju inaan xajiyaa laga lacalli axuju maan xajiyo faazuurak aan kusoo buuqdo faazuurak waa tamanigii faazuurak alla maan xajiyo waan kusoo buuqan lahaaye yaa laytani ittakhadtu maca arasuuli sabiila iyadu way iska caddahay yaa laytani alla miyaan ittakhadtu ka dhigto maca arasuuli rasuulka maciisa sabiilan dariiq alla maan rasuulka la saaxiibo saasuu odhanaya ninka xunxun ninka la saaxiiba dadka xunxun dadka la saaxiiba dee dariiqa xaqa abay garab marinayaan waa asxaabu suu kolkaasu odhanaya yaa laytani ittakhadtu maca arasuuli sabiila yaa laytani alla miyaan ittakhadtu ka dhigta maca arasuuli sabiila wuu tamaniyaya miyuu helaya tamanigii weeyaan hal ilaa maradin min sabiil hal ilaa maradin noqod xaggii miyuu ahaaday min sabiilin dariiqna waa imika halkii hal fa hal ilaa khuruujin min sabiil oo kale weeyaan ti imikaan soo marin oo kale yaa layta lanaa alla muu noo ahaado mitla maa uutiya qaaruun qaaruun wixii la siiyey oo kale miyuu noo ahaado waa tamanigii oo waadix oo lafdigiisii kusoo arooray welibana lacalli abluqu lasbaab lacalli as- abluqu lasbaab sow fircoon maaha ninkii kelmaddan ku hadlay lacalli waxaan lacalli abluqu lasbaab waxaa laga yaabaa inaan gaadho asbaabtii waa waddooyinkii samada fircoon markii uu lahaa haamaan qasri idhis qalcada idhis xaggan cirka igu dhis ma inuu cirka gaadho doon ayuu rajaynayey kibirun bay ka ahayde wuu ogaa inuuna marnaba cirkan gaadhaynin kibirun baa ka siinayey haddaba lacalli abluqu lasbaab iyada laftirkeegu waa tamanigii uun tamanigii imika aynu soo maraynun weeyaan oo lacallo laakiin loo adeegsaday tiraji oo kale ayaa laga dhigay waa kelmaddii imika iyo cibaaradii dee sababulcuduulkii aynu ku soo maraynay ta hore ma arkaysaa sababulcuduulkii un baa ku jira sababulcuduulkii shaygii mustaxiilka ahaa ee inuu samada gaadho ahaa ayuu fircoon damcay inuu ka dhigo waxaan mustaxiil ahayn hadduu layto odhan lahaa dee isagaa caddayn lahaa marnaba inuuna gaadhaynin ya laytani abluqu lasbaab hadduu odhan lahaa marnaba inuuna gaadhayn bay la- lafdiga laytaa ayaa tilmaamayey laakiin markuu lacala ka dhigay axmaqad axmaqiintii iyo waxmagaratadii ayuu u tusiyey inuu waxani wuxuu mu- mumkina uu igu gaadhi karayo de ilaahay baaba tilmaamo fastakhfa qawmahu faataacuuhu buu yidhi maskaxdu kaga ciyaaro kolkaas iyaguna iska ateeceenuun
weligiiba waa la yaqaanay kolka iyagu doonayay inuu maskaxda kaga sii ciyaaro una waxaan mustaxiilba uga dhigin markuu muuse ka adkaaday isagoo marka hore ballan qaaday ka adkaaday in la raaco muuse markuu adkaaday ee suxaradii ay rumeeyeen waa kii si deg dega u fikiray ee yidhi maxaa nin nimankaan aan kaga adkaan karaa waa kii intuu dadkiisii iskugu yeedhay uun yidhi suxarada macalinkoogii buu ahaaye waxaana horey makrigani noogu soo degeene oo makrigani ku ay soo qorsheeyeen ay horey uga soo shaqeeyeen buu ahaaye ha aqbalina rumayntan ay rumeeyeen iyo sujuuddan ay suxaradu daateen iyo baasaa fircoonkan baasaa ee muusehan baasaaday hala yaabina buu yidhi markii horeu macallin u ahaa waxayna doonayaan buu yidhi in miqyaaska iyo in la bedelo maamulkan iyo nidaamkan imika jira oo nidaam suxaro inuu meesha ka soo baxo ayay horey ugu soo fikireen buu yidhi kolkaa waa isla og yihiin buu yidhi waxaana iska dhaafa wax magaratadii hadalkiisii run bay moodeene hadda la soco intay run moodeen ayay iyaguna ha waa hadal hadal macquula bay yidhahdeen inay kasoo wada shaqaynayeen ay kolkaa iyaguna ogaan ay kolkaa ninkan u raaceen lacalli abluqu lasbaab alla miyaan gaadha buu leeyahay asbaab duruqdii samada miyaan gaadho low tatlubu alaayaat alla maad aayaadka akridid oo fatashaqa samci ya halkaa tashaqa buu qoraya uu idiin nasbiyey soo ma ahayn low tatlubu alaayaat tatlubu alaayaati alla miyaad akridid buu ku leeyahay aayaadka oo fatashaqa samci kolkaa samciga adii dilaaciside ha dhagaa bay yeelan lahaaye miyaad aayaadka igu dul aqridid buu leeyahay mudaarica uu nasbiyey waatii uu inoo soo sheegayo waa tamanigii low tatlubu alaayaat waayo hadduu iminka layto odhan lahaa shaygii mustaxiil buu ka dhigi lahay ma garanaysaa iminka laakin casiiz shay qaaliya buu ka dhigaya lowda waa casiis ma ogtahay waxa lowda madkhuulkeeguye waa shay casiisa weeyaan shay qaaliya buu ka dhigaya aayaadka la aqriyayo low tatlubu alaayaat alamaad aayaadka aqridid oo fatash oo fatashaqa samci samcigayga adee kolkaa jeexdide ama fatashaqa samci samcigaygaba dilaaci lahaayo waxbaan maqli lahaaye kullu man fi lkawni yashkuu dahrahu layta shicrii haadihi dunyaa liman kullu man fi lkoon cidda koonkan ku abuuran oo dhani yashkuu dahrahu sanadkiisuu ka dacwoonaya nin kastaaba sanadkii uu ka dacwoonaya kullu man fi lkawni yashkuu dahrah layta shicrii alla dareenkaygow haadihi dunya adduunyadani liman ayay u ahaatay layta shicri kelmaddaa layta shicriya baan uga jeednaa waa tamanigii iyo siiqadiisii ku soo arooray weeyaan fa layta li leyla fiihi kaana shahran fa layta leyla alla habeenku miyuu fiihi halkan dhexdiisa kaana ahaado shahran bil oo wa marra miyuu soo maro nahaaruhu maalinkiisuna marra saxaab siday daruurta u marto oo kale sidaa daruurta u marto oo kale yuu noo maro waa tamanigii layta leyla weeyaano isna wuxuu ka tamaniyayaa maxay lafdigii saxda ahaabuu ku soo arooriyey
فليت الليل فيه كان شاهبا ومر نهاره مر الصحاب beyt kaama mutanabi baa lahaa soo mutanabi maahay ninkii lahaa hadda soo baada ceebaha kitaabkeenani leeyahay ma taqaanaa waa caswiga cadamulcaswiga weeyaan in qaa'ilka waa cilmi aad badiico a weeyaan in beytka qaa'ilkiisa la sheego haddii la garanayo inuu waa in qaa'ilkiisa la sheego kolka waa ceebaha kitaabkeenani leeyahay saad ogtaa iminka abyaada uu isku dhex daadinayaa une kitaabtiina caswi may samaynayaan hebel baa lahaa fulaan muu leeyahay waa ceebaha kitaabkeenan aadkaan ugula yaabay weeyaan in lagu baraarujiye ahayd iminka waay waa la qaban karaaye fa layta leyla fiihi kaana shahran ninkaasi habeenkaa waxbuu heleen ma arkaysaa habeenkaa waxbaa u xasilay uu jecel yahay kolkaasuu yidhi habeenku labiyo toban saacadood buu ahaa sow ma aha alla miyuu bil noqda buu yidhi habeenku habeenkani miyuu bil uun ahaado wa mara nahaaruhu mara saxaab maalintuna may daruurta oo kale sida hilaaca yaree bigta ah oo kale malaha wuu soomanaa niya markaa ya ma istidhaahdeen horta waxaanan xusuusnayn inuu imralqa inuu ahaa waxaan filaya inuu ahaa iisoo sheeg inuu ahaa mutarabbi baan filayahay wala waan soo helayna hadduu mutarabbi kii sii yahay wuu soomanaa markuu beydkan tirinayay saasuu leeyahay alla habeenkuna muu bil noqdo hala cuno uune maalintuna mee sidaa hilaaca uun kuu marto ya ya muxuu yihi sheekaa soomaaligii haye habeen yahow dheeri ha kaasi ma soomanayn ha falayta leyla alla habeenku fiihi dhexdiisa kaana muu ahaada shahran bil wamara miyo mara nahaaruhu maalinkiisuna mara mara saxaab siday daruurta u marayso o kale
فليت هوى الأحبة كان عادلا فحمل كل قلب ما أطاق
فليت هوى الأحبة الله miyay jacaylka axibadu kaana cadlan cadaalad ma ku salaysnaado dadkan axibada waa la kala jecel yahay ma ogtahay bal adigu dib iskugu noqoo aabbuhuba ciyaalkiisa u kala jecel yahay waxa cadaalad kuma sa dee qal- jacaylkan maadaa haysta qalbiga maadaa maamulaya ninku isaga xaasiskiisa kala jecel ya qalbiga ila dee ilaahay baa ku shuqul leh falayta alla miyuu hawa alaxiba axibada jacaylkoogu kaana muu ahaada cadlan mid cadaalad ku salaysan oo faxamala kula qalbin qalbi kasta mayuu u xambaariyo ma ataaqa wuxuu awoodayo un qalbi kasta intii yariidu karayay uun miyaa la siiyo waa layta oo laytadaana waxaynu ognahay halkaa falayta hawa alaxibati kaana cadlan kolkuyna leeyahay laytadaa yari waa tamanigii oo siiqadiisii welibana ku soo arooray tamanigii iyo siiqadiisii weeyaan almabxath alkhamis fi nidac waynu iska raacinaynaa bogaaya qaybtaa kale berrinu insha alla iskaga sugaynaa almabxath alkhamis fi nidaa mabxaskaa khaamiskiihi nidihii buu ka hadlayaa culima walaha wax jeclaysanaysin inaynu halkaa ku dayno waayahay insha allah maanta halkaa inoogu joogo